kumishanka doorashooyinka somalilan iyo daahfuri ololo wacyigelinta odbixiyaalka maamulka somalilan kureed kulan logoqobadi hargeysa kulanku waxaa ku qeyb galay ururada shalduwan ee bulshada rayidka haanasayti oo ku dhisan somalilan wayna unqoreynta ku hadalay gudoomiyaha dalada ururada dowligan hayn ee somalilan anwar cabdiraxmaan warsame dabeetana aynu dadkeennii fahansiino inay doorasho daah furan oo ay og yihiin waxa ay dooranayaan ay og yihiin wadankooda iyo laxajecladooda oo ay wacyi gashan yihiin iyagoo informed ah inay doorashada galaan commissionkana la shaqeeyaan danta guud iyo qarannimada somalilanna ay ilaaliyaan intaasaynu maanta halkan u joognaa waxaynu nahay dhowr iyo afartan organisation oo loo kala diri doono gobolada iyo degmooyinka iyo tuulooyinka oo runtii commissionku sida imika u fakereen ay ahayd in wadanka oo dhan la gaadho goob kasta oo codbixiya joogaba inay wacyigelintu gaadho hadday miyi noqon lahayd iyo hadday magaalo noqon lahayd waxaa kaloo runtii ugu sii mahadnaqaynaa iyadana inay muhiimad gaara siiyeen miyiga meelaha magaalooyinka baxsan maadaama miyigu aanu inta badan media iyo social media iyo coveragekii tviyada iyo waxaanu lahayn in ururadan intooda badan miyiga loo diray taasina waxa weyaan runtii mahad kaloo ay commissionku mudan yihiin aada iyo aadna waa mahadsan qaar ku mid ee dadkii matalayay ururada bulshada rayidka ee ka suganaya goobtiyaha dhawaay daafurka ololo wacyigelinta odbixyaalka doorashooyinka somalilan oo dhowaan ku dhihi doona guud ahaan somalilan runtii farxad weyn bay tahay inaan kasoo qayb galloo kulankan maanta waxaan si gaara ugu mahad celinayaa hay-adda nimid iyo commissionka doorashooyinka oo soo xulay afartanka xubnood ee ka socda civil society-ga si cadaalad iyo garsoor ku jiro aada iyo aad baan uga mahad celinaya waayo waxaan dareensanaya civil society-gu dee aad bay u tiro badan yihiin laakiin marka cadaalad loo sameeyo waan hubaa in lagu wada qancayo aada iyo aad baanan uga mahad celinaya runtii maanta halkan waxaa lagu sameynaya istraatiijiyad istraatiijiyadaasi waxaan isleeyahay ciyaar maaha sababtoo ah labaatankii sane u dambeeyey haddaynu nahay ururada bulshada waxaynu ka shaqaynaynay wacyigelinta
xisbiyadu waxbay u sheegaan ururadu waxbay u sheegayaan cid kasta waxbay u sheegaysaa inagu maxaynuu sheegaynaa inagu waxaynuu sheegaynaa xuquuqdiisa siduu u codaynayo waxa ka reeban sida goobta codbixinta uuga dhaqmayo hanaanka codbixinta wax la xidhiidha sida loo codaynaya inagu sheegaynaa isu soo diyaariseen ugu soo diyaargaroodeen dahfurkan maanta aynu dahfurayno waxaanan idinka raali gelinaynaa annaga oo shaqooyinkii ugu cuslaa wadna inaanu habsan uu ku dhacay barnaamijkii iyo qorshihii waa idinka raali gelinaynaa sidaa lasoo sheegay ujeeddadu waxa weeye inaynu maanta daah furno wacyigelintii rasmiga ahayd ee aynu codbixiyaha u gudbinaynay inagoo adeegsanayna xeerarka dalka xuquuqda uu leeyahay codbixiyaashu daafurka ololo wacyigelinta odbixyaalka doorashooyinka somalilan iyo wayba wasaakiceedee xilli dhowaan la rajeeyahay in maamulkaasi uusan dhaqaaga dhinigiyo doorashooyinka madaxtinimada